إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب صواب من سجد لله عز وجل سجدة وأبالمرنت أولي قفك إلهي هالمرء سجوده صواب من قف أبالك وي أبالمرنت أي أجرق لسينيو سجد لله إلهي فوت أولي caza wanaagsanaayo wajalla weynaa sajdatan hal sujuud ah hal sujuuday qiimaha ay leedahay iyo sujuud la-aanta foolxumada ay leedahay can macdaana bni dalxata alyacmuri qaala laqiitu sawbaanadan la kulmay ninka la idhaahdo mawlaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ereyga mawlaa mar waxaa loo isticmaalaa addoonka marna waxaa loo isticmaalaa qofka la xoreeyey iminka waxa weeyaan waa kii xorta ahaa waxa uu ka mid ahaa qabaa'ilkii carbeed addoommaha laga soo qabtay buu thoomaan thoobaad ka mid ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iibsaday kadibna waa xoreeyey wuxuu doorgeliyey oo uu ku yidhi miyaad ila sii joogi doontaayoo aalubeydkaygaad ka mid noqon mise reerkiinnii baad jeceshahay oo tegi doontaa wuxuu ihi maya adaan kula sii joogaya adigaan kaa mid noqonayaa buu waa sidii uu doortay zayd ibnulxaaris markii uu nebigu yihi ma reer aabbaha baad raaci markuu aabbihii soo helay maya adaan kula joogayaa buu faqultu waxaan ibu idhi ninkaa sawbaane xusuulka xokaynihiisa ka mid ahaa baan weydiiyeyo dullanii itusi calaa camalin yanfacunii camal anfacaya itusi asxaabiyow aw yudkhilunii iljanna ama jannada ay gelinaya asxaabtu waa jannadoon inana sidoo kale weyn fasakata canii maliyan qadar buu iga aamusay ereyga maliyan u fiirso waa qadar xoogaaya oon dheerayn buu ii fikiray uma iltafata ilaya waa isoo eegay faqaala markaa asxaabigu wuxuu igu yidhi calayka waxa aad ku dadaashaa bisujuud sujuudda bikasrati sujuud sujuuddown ilaahay u badi cid kale looma sujuude fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlayoo yaquulu odhanaya maa min cabdin addoon ma jiro yasjudu lilaahi sajdatan ilaahay mar u sujuudaya ilaa hadduu ilaahay u sujuudo rafacahu allahu caza wajal ilaahay kor buu u qaadaa bihaa sujuuddaa daraaddeed darajatan hal darajo ilaahay u dallacaa wa xada canhu wuxuu ka daadiyaa ama uu ka ridaa bihaa sujuuddaa daraaddeed khadii'atan gef mar baad sujuuday dembina wuu dhacay darajana kor baad ukaaayaad u kacday qaala macdaanu qaala macdaanu ninkaasaa wuxuu idhoo su-aasha thawbaan weydiinayay uma laqiitu abadardaa asxaabigii kale abudardaa la odhanayay baan mar labaad la kulmayoo fa sa'altuhu waxaan weydiiyey asxaabigaa kalena camaa sa'altu canhu thawbaana thawbaan su-aashii aan weydiiyun baa kana weydiiyey aan ku udhiniyo camal i anfaca ii sheeg oo diintiisuunbuu weydiinaya ama jannaba igeliya faqaala lii wuxuu igu yidhi nafsa shay abu dardaana wuxuu igu yihi calayka bisujuud waa intii ka hore yihiun way iswaafaqsayin oo dee nin baa soo murabbi baa helay asxaabta qofkuna tarbiyada kama soo haro sujuudda ku dadaal fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul maa min cabdin yasjudu lilahi sajda ilaa rafacahu allahu biha daraja waxada canhu biha khati'a marka su-aashii markay isku mid noqoto jawaabtii labada asxaabina waa isku mid daliilkoodiina waa isku mid meelna ma wada joogaan ismana ogay ogow sidaasaa dadka ahlulbaatilka ana eraygoodu uu midaysan yahay siduu ilaahay buu yihi kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi buu ilaahay bal hum qawmun daaquun duqyaankaa wuxuu keenaa erey midaysan oo ehelkiisa uu ka keenaa hanuunkuna ehelkiisa kelmad midaysan buu ka keenaa baabu mawdici sujuud meesha waxaa la sheegi doonaa sujuudda halka xubnaha laga sujuudayo siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud xubnaha laga sujuudayo oo wejiga toddobadii xubnood aynu soo maraynay ayaa la sheegi doonaa bal hadda wanaagga ay leeyihiin toddobadaa xubnood iyo waxa laga macaashay laga faa'iido sujuudda ilaahay toddobada xubnood looga sujuudayo marka mawaadic sujuud lama odhane waa mawdic sujuud mid walba gaar ahaantiisu uu leeyahay wanaagga عن عطاء بن يزيد قال وحول كنا كنت جلو كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد أبي سعيد الخدري أبي هريرة لفر يقول فحدث أحدهما حديث الشفاعة بتكود بكشك حديث الشفاعة وقت النبي عليه الصلاة والسلام آخر ذلك وشفاعة قاضي قيامة بومي كشك والآخر مصيتم ككلنا وأمسيه أدب كل جيسنيه قال وحو لكي ورمي فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل ملائكتي بأيمان يسوى فتشفع وشفع قابيس وتشفع الرسل رسوشي إلهينا وإرقينيا وإرقو إلهو كدع الطومان إلهو نار تكسر إلهو جنة قري ويودوديا أولياء إلهي مؤمنين وقيبك للدول والدك يا أولادي يا أصحابتي intuba waa la isu shafaaco qaadaya rusushuna waa shafaaco qaadayaan malaa'igtuna waa shafaaco qaadayaan kii sheekaynaya warramaya wadakara siraada jidka siraadna uu ka sheekeeyey qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaasaa nebigu waxa uu yidhi fa akuunu waxaan noqon doonaa ilaa asxaabigii baa nebiga xadiidka ka warinaya fa akuunu waxaan noqon doonaa buu nebigu yihi markuu jidka siraad ka warramayay awala man yujiizu qofka gudbe ee ugu horeeya meeshaa khatartee laga baqay ka u horeeya ka tallaaba anuu noqon fa idaa faraqa allaahu markuu ilaahay ka baxo caza wajal markuu ilaahay dhammeeyo min alqadaa'i kala xukumidda bayna khalqi khalqigiisa kala xukumidduu ilaahay kala xukumayo kolkuu dhammeeyo wa akhraja min annaari naartana ilaahay uu ka soo saaro man yuriidu an yakhruja man yuriidu an yukhrija cidduu doonayo inuu ka soo saaro markuu ilaahay naarta ka soo saaro cidduu doonayo inuu ka soo saaro go-aankiina uu dhameeyey amara allahu lmalaa'ikata warusul ilaahay malaa'igtiisii iyo mursaliintii iyo rusushii wuxuu farayaa an tashfaca inay ergeeyaan qayb naartay gashay qaybna waa laga saaray qayb jannadaa la geeyay waa la kala diray ilaahay wuxuu furayaa fasax dambe oo wuxuu leeyahay rusushii iyo malaa'igtii ee shafaaco qaada fayucrafuuna dadka waxaa lagu garanayaa bicalaamaatihim calaamadahooda dadka shahaadanayay dadka cibaadaysanayay calaamaday leeyihin iyagoo naartaba ku jira calaamadihii maxaa markaa ay noqonayaan tii uu ka jawaabay nebigu ina annaara buu nebigu uhi naartu taakulu way cunaysaa kulla shayin min ibni aadam xubin walow qofka bani aadamka ku yaallaba naartu way cunaysaa kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudaha liyaduuqu lcadaab iyadoo marinaysa kolba lasoo cusboonaysiinayo kulama kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha badalnaahum baanu maray haada ku jirta badalnaahum juluudan hayraha marka ay marisaboo loo cusboonaysiinaya iyadu kolka ay baktidana muxuu ilahay yidhi kulamaa khabat zidnaahum saciira marka iyadu qabowdo waa la buufinaya marka iyagu madhaana dibu habayn baa lagu samaynaya waa la dibirinaya nacuudu billahi minha markaa meel walba way ka cunaysa ilaa mawdica sujuud meesha sujuudda mooyaane marka culimada qayb baa waxay leeyihin waa wejiga qayb kalena waxay leeyihin maya xubnaha oo dhami way qaadanayaan magaca toddobadii xubinuu nebiguhi waxa la faray inaan ka sujuudo toddobadiiba weeye fayusabu calayhim waxaa lagu shubayaa dadka naartu cuntay min maai ljanna biyaha jannada markuu ilahay naarta ka soo saar uu doonaya inuu jannada geliyo dabcan way foolxun yihin way rifan yihin way cunayin oo way rifayin oo dubkiiyo diirkii baa kala cararay dib u habayn baa markaa lagu samaynaya dib baa ilaahay u buufinaya biyahan jannaduna waa biyaha loo yaqaano maaulxayaa biyaha nolosha fayanbutuuna waxay usoo baxayaan ay usoo biqlayaan ay usoo cusboonaanayaan kamaa tambutu lxibba xabadda yar siday usoo cusboonaato fii xamiili sayl ee daadku uu sido waxaa jira xubuubka ama firida midaan looba qastin in la beeroo daadku inuu iska qaado marka meelaha dooxyada qararkooda ayuunbaad ka arkaysa xabado yaro ka baxay geedku doonaya ha ahaado ama hadhuura ama raashinka kalea oo si yaro qurux badan u cagaarayoo aan cidiya ku dadaalinbo cagaarahoo baxay marka dhiiriga iyo jiraan ayaad arkaysa halkaa ka baxay marka xamiilu sayl daadku bi wixii uu siday ayuunbay xabad yari kasoo dhexbaxday iyadoo qurux badan saasoo kale usoo wada cagaarayaan marka biyii nolosha lagu shubo xadiidkani kolley waxyaabaha marka qeybka iyo laga warramaya lagu xusaa iminka laakiin maxalushaahidka waxa weeye fadliga sujuudda waxaa ka mid a meelihii laga sujuuday inaanay naarta cunayn xataa qofka haddii naarta la geliyo waxaynu markaa halkan ka fahmaynaa inay shafaaca jirto laakiin shafaacadu qofkii doona iskama shafaaco qaado oo hebel shafaaco qaad iyo dabadaan ku qabsan aakhiro adan kula duuli wax la idhaha ma jiro ilaahay baa qur-aanka in fara badan kaga warramay shaafica iyo mashfuuculahoga iyo shafaacada ka shafaaco qaadaya iyo ka loo shafaaco qaadayo iyo shafaacada lafteedaba fasax buu ilaahay ku bixinaya waa mid shafaacaduna way jirtaa way suganta ta u weyna nebi maxamed baa shafaaco qaadaya calayhi salaatu wasalaam jidka siraad inuu jiro iyo janno iyo naar intuba ay sii jiraan baynu arkaynaa waxaa kaleynu halkan ka fahmaynaa dad tukanaya inay naartu cunayso dar tukanaya kii aan tukanayn ka war dee calaamadba male laga soo saaro naarta dadkii tukanaya calaamadana lagu garta kii kale waa bilaa calaamad baabun hal yajuusu miyay bannaantahay an takuuna inay noqoto sajdatun sujuudi adwala min sajda sujuud kale mid ka dheer sujuudihii salaada miyaa la ysku sarjarayaa mise midna waa la gaabin karaa midna waa la dheerayn karaa rukuucihii rukuuc miyuu qofku dheerayn karaa rukuucna wuu iska gaabin karaa taasuu xadiidkani daliilu yahay inay jawaabtu tahay haa daruuri ma aha inay sujuuduhu iswada leegyihiin rukuucuhu iswada leegyihiin laakiin iyadoo sunnuhu ahaa sujuudaha hore inay salaada qaybta hore u dheeraato haddana qaybta dambe laftigeeda qaar dheer waa laga heli karaa dhibna maleh salaadii burin mayso عن شداد بن الهادي الليثي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال نقصه بحي في إحدى صلاة العشي إحدى صلاة العشاء لبدا الصلاة هذا عشائقة ميت كميدة مغرب كإيو عشائقة أيام وقت لبدا هو صلاة عشائقة ميت كميدة بالنوي وهو حامل حسنا أو حسينا لبدا إنان بحنبار صلاة حامل سيقا يسكسيته way yaryaraayeen xasan sanadii saddexaada hijrada ayuu dhashay nebigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam toddoba jir buu yahay xuseyna dee waaba kasii yaryahay xuseyna waa kasii yaryahy dhimashadoodiina waa loogaa dhowr iyo kontonkii iyo dhowr iyo lixdankii bay kala ahaayeen midna sun baa lagu dilo xasan buu ahaa xuseinna dee waxaa lagu dilay ciraaq meelahan ay ku warwareegaan kuwa shiicada labadaa inan ayuu sitaaba maa naxariista nebiga fataqadama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu horumaray fawadacahu uu dhigay inankii cafwan wa huwa xaamilun xasanan aw xusaynan labada midkood buu sitaa fawadacahu inankiibuu dhigay uma kabara lisalaati fasallaa salaadii intuu xidhay ayuu ummadii tukiyey fasajada markaasuu sujuuday bayna dahraanay salaatihi salaadiisa dhexdeedii sajatan buu sujuuday abaalaha u dheereeyey fasajada wuxuu sujuuday bayna dahraanay salaatihi salaadiisa dhexdeedii muxuu sujuuday sajatan buu sujuuday abaalaha dheereeyey salaadana tuki laakiin salaada dhexdeedii waxaa ku jirta xabad sujuud oo dheer qaala abii aabbahay wuxuu ihi ninkan xadiidka warinaya odhanaya shadaad ibnu haadi laythi aabii haadi laythi baa wuxuu leeyahay markii uu yaabay ee nebiga sooba toosi waayey farafactu ra'si madaxii un baan kor u qaaday ma wuxuu is yidhi markaa nebiga eeg waaba intuu dhintaybe ma wuxuu is yidhi talo maxaa u baxay ma sahwi bay ka ahayd madaxuunbuu kor u qaaday waidaa waxaan aan arkay buu ihi asabiyu inankii yaraayu sitayoo calaa dahri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga dhabarka ka fuushan wa huwa saajid rasuulkuna wuu sujuudsan yahay kii horana wuu kooraystayba farajactu ilaa sujuudii marka ana sujuudaydii baan dib iskaga noqday buui ila nabigii la raacaya weligu sujuudsan yahay falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asalaa markuu nabigu salaadii dhameeyuu ka baxay qaala annaasu dadkii baa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow inaka sajadta waxaad sujuuday bayna dahraanay salaatik salaadaada dhexdeeda sajdatan ataltaha sujuuda dheeraysay baa salaada ku jira maxaa dhacay qaala wuxuu idhi balagada xataa danannaa jeer oonu u malaynay annahu arrinku inuu yahay qad xadasa amrun in arrinba soo kordho wax kugu dhaceen baanu malaynay aw amase annahu yuuxaa ilayka in lagu waxyoonayo oo salaada dhexdeedii waxyi kugu helay oo sababtaa aad u dheeraysay sujuuddaanu moodnay waanu yaabna waxaan waa nabigii maxaa ku dhacay talomse waaba loo waxyoonaya waxaan sujuud ka badanayn qaala markaa nabigu waxau ihi kullu dalika lam yakun kaa dhammaantii midna ma jiro kullu dalika kaa dhammaantii lam yakun ma ahaanin macnaha waxna igumay dhicin waxiina muu jirin walaakin nabni inankaygani irtaxalanii wuu ifuulay wuu ikooraystay awr buu iga dhigtay inankaygan yara arkaysaa irtixaalku waxa weeye marka kooraha la saaro gaadiidka ee dusha uga baxa inankaygan yar ayaa gaadiid iga dhigtay fakarihtu waxaa nacay an ucajilahu inaan dedejiyo xataa yaqdiya jeeru iga dhammaysto xaajatahu muraadkiisa ilaa uu iga daalayo oo gaadiidkaa uu fulay uu ka degayo waan iska daayay marka naxariista nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa laga fahmayaa iyo siduu ciyaalka ula ciyaarayay iyo siduu ugu sabrayay si aanay uga fogaanoo quluubtooda u qabto waxaa laga fahmayaa qofku inanku ilmaha uu dhalay ee inantiisu ay dhashay inuu ilmihiisii un yahay inabni buu leeyay inabu wuxuu leeyay ibni irtaxalani mar kalena waa kii xasan lahaa inabni hada sayid walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almu'miniin inankaygii markaa waxba ha kala godbininoo kaad awowga awowga inan awowga aad u tahay inantaadu dhashiyo ka inankuu dhalay mid waliba waa isku mid waxaynu ka faa'idaynaa maxalushaahidka sheekhu halkan uu soo qaaday laba sujuudii salaadu hadday kala dheeryiin dhib ma leh waxaynu ka fahmaynaa halkan ilmaha yare asalkiisa inuu daahir iyo ilaa wasaqaad ku aragto ma istijhe qabaaye ma loo soo istijheeye waxba ma leh asalkiisu waa iska isagiiyo dharkiisuba wax haddaan lagu arkayn wasaqa waxa weeyaan waa daahir inuu yahay unbaa ilmihii yaraa loo qaadanaya masaa'ilka laga faa'idaysanayo xadiidkan weeye baabu takbiiri cinda arafci min asujuud allahu akbar baa lasii odhanayaa marka sujuudda laga toosayo sujuuddii ataxiyaadka inaan dhaafayn caawa sujuuddii waa inagii maraynay in toddobaatan xadiid wax ku dhow in lagaga hadlayo weli iyadii baynu ku jirnaa waxa kusii xigaana waa ataxiyaadka can cabdilaahi qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan indhaha saaroon arkay yukabiru isagoo allahu akbar akhriyaya fii kulli khafdin wa rafcin wa qiyaamin wa qucuud fii kulli khafdin sii foorarsi kasta wa rafcin soo toosid kasta wa qiyaamin salajoog kasta wa qucuudin fadhi kasta allaahu akbar allaahu akbar sii socod iyo soo socod marka laga reebo ictidaalka rukuucda ka toosideeda ayaa laga reebiyo dee waxaa taa muujinaya axaadiistii kale samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd wayusalimu can yamiinihi wa can shimaalih bidigtiisa iyo bidixdiisa ayuu salaada u salaamo naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah saasuu odhan jiray xataa yuraa jeeroo la arko bayaadu khaddih caddaanka dhabankiisa macnaheedu waxa weeye markaa labada salaamood la odhanayo midigtana waa loo jeesan oo dhabankay arki bidixdana dhabankaa la arki marka laakiin hal mar la odhanayo assalaamu calaykum waa qiblada qaala wuxu uhi wara'aytu abaa bakrin wa cumara labadaa asxaabina waxaan arkay radia allaahu canhumaa yafcalaani dalika iyagoo sidaa samaynaya takbiiraat lintiqaalaat takbiiraha geed guurguurkana way samaynayeen salaamtoodu sidan ay ahayd salaadii nabigay toodu u egay asxaabta ridwaanullaahi calayhim madaxdii ummadda madaxdii diinta iyo dunyadaba u ahaa iyo dowladdaba baabu rafci lyadayni cinda rafci min min asajdati lula baabu rafci lyadayn labada gacmood baa kor loo qaadaya cinda rafci marka laga toosayo min asajdati lula sujuudda hore sujuuddii hore wuu sujuuday qof wuu soo toosay marka sidii samica allahu liman xamida marka la leeyahy gacmaha kor loogu qaadayo ayaa imikana kolka sujuudda hore laga soo toosayo ayaa gacmaha saa kor loo qaadi karaa horena waynu soo sheegnay masale jirto adilo badan kusoo aroortay inay tahay axaadiista qaar diidayayna ay jireen oo asxaabtu lahayn gacmaha muu kor qaadin waxaynu kusoo jamcinay inta uu ka daynayay baa badnayd marmarka qaarkoodna kor wuu u qaadi jiray marka dhib ma laha haddii mararka qaarkood kor loo qaado inta badan se ma qaadi jirin nebigu wase waarid عن مالك بن حويرث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان وحا إذا دخل في الصلاة مركو الصلاة حده رفع يديه لولا قعمود بكر قاضي وأمر وإذا ركع مركو الركوع فعل مثل ذلك ساسو قالوا صمينيه مركو سير ركوع ينا قعمو كرو تاغي إلى دقه والله وإذا رفع رأسه من الركوع مركو الركوع لما دحيس كسوة توسيو سبع الله لينا قعما كربو تاغي فعل مثل ذلك ساسو قالوا صمينيه marka afraadna waidaa rafaca ra'sahu min asujuud markuu sujuudda ka soo toosu madaxiisa ka soo qaado facala mila dalika saasoo kale u samaynaya kullahu yacnii rafaca yadayhi intaasoo dhanba gacmuhu kor u qaadaya facala mila dalika kullah saasoo kale unbuu samaynaya dhammaan wax isku mida bay ahaayeen marka sujuuddii hore markuu kasoo tooso gacmuhu saa kor ugu taagaya marka ha qabsanin dambiilaha u arkin qofka sidan sameeya nabigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam intaasoo asxaabibay ka sugnaatay markaa inaad tidhaahdo war salaadii baad kordhiso way kaa jabtay ka daah maya cilmi yaraan bay sheegaysa wixii markaa daliilka kusoo arooray qofka laguma qabsan karo kadalik taxriik lusbuc farta dhaqaajinteeduna waa lamid waynu arki tarku dalika bayna sajdatayn waa la iska dayn doonaa gacmo kor uqaadida marka laba fadhiga labada suooda udhexeeya la marayo axaadiistii ogolayd marka lagu soo sheegay kuwii diidanaa baa lagu sheegaya can ibni cumara qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam ida iftataxa salaata markuu salaada xidhuu bilowdo kabara warafaca yaday takbiirta iyo gacmo koruqaadidu isku daraya waxay sheegaysaa wowduna mutlaqu ljamc in mar la wada odhanayo allahu akbar waa la israacinaya waidaa rakaca wa bacda rukuuc markuu rukuuciyo rukuucda kadibba gacmuu kor u qaadaya walaa yarfacu gacmaha kor umau qaadayn bayna sajdatayn fadhiga inabla soo udhexeeya marka uu usoo toosayo ama kasii noqonayo gacmaha kor umau qaadayn baabu ducaai bayna sajdatayn ducadii sujuudda waynu soo aragnay fadhigan labada soo udhexeeya magaciisa bayna sajdatayn baa la ydhaha aljalsa bayna sajdatayn waa arkaantiida ka mid iyada iyo ku-xasilideeduba maxaa la akriyaya can xudayfata anahu xudayfa intahaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiguu gaadhay faqaama ilaa janbih dhinaciisuu istaagay xudayfa isagoo nebi maxamed la tukanaya salaatuleylki faqaala markaa nabigu waxau ihi allahu akbar du lmalakuuti waaljabaruuti waalkibriyaai waalcadama uma qara'a bilbaqara baqaruu akhriyay uma rakaca wuu rukuuca fakaana rukuucuhu waxay rukuucdiisu ahayd naxwa min qiyaami sala jooggiisa ku dhoway فقال في ركوعي مركو ركوع سناوح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال وحول حين رفع رأسه مركو الركوع لكسوة وصينا لربي الحمد لربي الحمد وأكرتي وكو أخري اعتدال وكان يقول في سجودي مركو السجوسين وحولنا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكان يقول بين السجدتين labada sujuudo dhexda wuxuu odhanaya rabbi kfirlii rabbi kfirlii intanunbu xadiidkani sheegay laakiin inta kale warxamnii warzuqnii wajburnii wahdinii wacaafini riwaayadan kalea sheegaya baabu rafci lyadayni bayna sajdatayni tilqaaa alwajh waa gacmihiioo xagga wejiga loo kaxeeyo marka fadhigayada labada sujuudood udhexeeya aad kufji ku jirto rafci lyadayn gacmihii baa kor loo qaadi bayna sadatayni labadaa sujuudood dhexdooda tilqaa alwaji xagga wejiga dabcan waa iska sidii hore un xaggaa wejiga hortiisa kolkii hore garbaha iyo dhagaaya baa lala sameeye xaggan wejiga ayaa markaa lasoo qaabilinoo halkay kaga toosnaayeen dhagaha iyo gacmaha unba xaggii wejiga loo soo leexiyey markii sujuudda laga soo toosae fadhiga yarlaba sujuudada dhexee lagu jiro tanna waa xadiid kala sugan عن النضر بن كثير أبي سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي لنعيق وحكت كذيب لننكاس عبد الله بن طاووس إنك لا إله طاووس وطاووس بن كيسان اليماني الفقيه الثقة طاووس بن كيسان وحوها فقهادي بوها عصر جيسي غير يمانيات بوها nin caabido iqa ah oo faqiih oo la yaqaan buu ahaa tarjamadiisu macruuf tahay inankaysana cabdilaahi baa la ydhaha marka in dhinacayga waxaa ku tukaday cabdilaahi oo ina daawusa meeshuna waa meelma biminan fii masjid lkhayf mina masaajidka ku yaala masjidulkhayf la ydhaah ayuu inankaa cabdilaahi igu ag tukaday fa kaana inankani wuxuu ahaa idaa sajada sajdata luulaa marka uu sujuudda hore sujuudo rafaca rasahu farafaca ra'sahu minhaa madaxiisa uu ka soo qaado rafaca yadayhi tilqaa'a weji markuu sujuudda hore kasoo toosaa unbuu gacmaha kor u taagaa ilaa wejiga faankartu fa ankartu ana daalika waan ku diiday waxaan ku uhi hadday naga dah faqultu liwahayb ibnu khaalid ninkaasoo isna nala joogay baa waxaan ku idhi ina haadaa ninkan cabdilaahi ayna daawus yasnacu shay-an shay buu samaynayaa lam ara axadan yasnacu maba arag qof samaynaya waa ninankan ina daawus wuxuu samaynaya waxaanaan arag cid samaynayso salaada dhexdeedii samaynaya fa qaala lahu wuhayb baa wuxuu ihi tasnacu shay-an baad samaynaysaa lam nara axadan yasnacu wuhayb baa isna qabsada wuxu hi war waxaanaad samaysay cid kale kumaanu arage anigiiyo cabdilaahiba waa kugu diidanay faqaala wuxuu i anigiiyo waxaa kugu diidan ninka la idhaahdo nadr bnu kaiir faqaala cabdulahi bnu daawus baa istifaacay oo wuxuu yihi ra'aytu abii yasnacu aabbahay daawus ibnu kaysaan baan arkoo samaynaya wa qaala abii aabbahayna wuxuu yihi ra'aytu bna cabaasin yasnacu ibnu cabaas oo samaynayaan arkay wa qaala cabdulaahi bnu cabaasna wuxuu yihi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yasnacu nebigoo samaynayaan arkay meeshaasaan halkaasaan ku tiiriyey buuli halkeedii baan ku tiiriyey aduu ka fuji warkaasi waa dhan yahay marka tanina waa macno kale waa gacmihii marka la sujuudo sidii rukuucda kor loo qaadi jiray ebenkana kor loo qaado waa waarid iyana marka qofku bacd almaraad hadduu sameeyo la waa dee waarid baabu kayfa kayfa aljuluusu bayna sajdatayn fadhiga yara labada sujuudood dhexeeya noociisu waa kee sidee loo fadhiisanaya can maymuuna qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa sajada markuu sujuudo khawaa biyadayhi labada gacmood buu kala kaxaynayaa iskuma boga dhinacyada kuma dhajinayo eh dalool buu u yeelayaa wuu ka durkinayaa boga iyo dhinaca khawaa waa faraja iyo jaafa ayaynu soo marayn xataa yuraa jeeroo la arko wadxu ibdayhi labadiisa kilinkilood cadaankooda min waraai xaggiisa damaa laga arkaya marka cafra iyo bayaadu iyo wadxu erayo kala duduwanoo luqa wey waa luqadii waaweynayd waadix haddii laga odhaa shaygaas waa cadaan wadxu wadxan aw wuduuxan waa noocyadii maserka marka kilinkilada cadaankeeda qofka daba taagani ka arkaya ama xagga dambe ka jooga taa garanay ta loo socdaa waa tan waidaa jalasa waidaa qacada markuu fadhiista fadhiga laba sujood udhexeeyana idma-ana waxa uu ku fadhiisanaya calaa fakridihi lyusraa bawdadiisa bidix bawdadii midig waa tan dee lugteedii yaro taaganta laakiin colayska wuxuu saarayaa bawdada bidix inta uu laabo qoobka hoose qadru ljuluusi bayna sajdatayn fadhigan yare udhexeeya labada sujuudood intee leeg baa laga dhigaya meel la dheeraynaya meel la gaabanaya ma rukuucdiiyo sujuuddaa lala eegaysiinaya waa masale khilaafiya hore aynu soo sheegnay culimada qaarkood ay qabeen sida shaaficiyadoo kale haddii la dheereeyo isaga iyo ictidaalka inay salaaduba ku buri karto لكن وحبا كما برأي سوات عن البراء قال وحول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النبي وحي أهي ركوعه الركوع دي سوى سجوده وقيامه ركوع دي سجوده هي قيامك سلتوقي سلتوقي سهل بعد ما يرفع رأسه من الركوع مركو الركوع لك صوت وصل سلتوقي يرى كله كتم باية iyo bayna sajdatayn fadhiga labada sujuud dhexdooda intaasiba waxay ahaan qariiban min as-sawaab kuwa isku dhow dhow la ekaanshaha wala isku qiyaas karaa bukula intaas way isku dhow dhowaay ila sara joogi waxa uu ka bilaabay rukuucda sujuuda i'tidaalka bayna bayna sajdatayn afartaas isku dhow marka kuwa kale bay la xukuntay way inta rukuucda la leegaysiyaa la leegaysin karaa inta sujuuda la leegaysiyaa la leegaysiin karaa baabu takbiiri lisujuud sujuudi baa allahu akbar lasii odhan can cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yukabiru fi kulli rafcin wa wadcin wa qiyaamin wa qucuudin wa abubakrin wa cumar wa cuhmaan radia allahu canhu gaab banaani ma jiro ood ku fikiri karto ood aamusi karto afka xidhnaan karo looma baahno sii socodka iyo soo socodka waxaad ku buuxinaysaa takbiiraadka markaad fadhidana horey baa hawl ka bilaabaysa aamuskaba ibliiskaa dhex gelaya laakiin isma qaluun dee isma qalo waxaad leedahay dhegayso si ay u wada socdaan qalbiga iyo qowlka can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa qaama ila asalaati markuu isu taaga yukabiru xiina yaquum allahu akbar buu odhanaya markuu salaada ilaahay xidhanaya uma yukabiru xiina yarfac xiina yarkac markuu rukuucayana waa allahu akbar uma yaquulu samica allahu liman xamidahu xiina yarfacu sulbahu min arakca samica allahu liman xamida weeye markuu sulbigiisa sulbigu waa dhabarka markuu dhabarka ka soo toosinayo rukuucda uma yaquulu wuxuu odhanayaa wahuwa qaa'im isagoo taagan ayaa wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamd marka samica allahu liman xamida waxay ku beegantahay halkan riwaayadana caddaysay waa sii socodka imaamku markuu dadka tukinayo ama munfaridka qofku iyuu keli tukanayo intuu sii soconayo allahu akbar halkuu ka odhan lahaa si socodka uu si toosayo rukuucda ka toosaya waa samica allahu liman xamida markuu istaagana wa huwa qaa'im waa rabbanaa laka alxamdu iyo ducooyinka uma yukabiru allahu akbar buu sii odhanaya xiina yahwi saajidan markuu sii foorarsanaya isagoo sii juudsanna waa allahu akbar isagoo sii sujuudaya uma yukabir xiina yarfacu ra'sa markuu sujuuda ka soo toosana waa allahu akbar uma yukabiru xiina yasjud sujuuda labaadna waa allahu akbar uma yarfacu yukabiru xiina yarfacu ra'sa uma yafcalu dalika wuu samaynayaa allahu akbar taasunbuu wadayaa fi salaati kulliha meel bilaa takbiiri ma jirto ilaa ictidaalka mooyaane xataa yaqdiyaha jeer u dhammeeyo wa yukabir allahu akbar buu leeyahay xiina yaquumu markuu ka kacayo min afintayni labada ragcadood bacda aljuluusi ee fadhiga ka dambeeya taasi marar badan ma sheegna ku xisaab marka uu labada ragcadood dhameeyo ataxiyaadka akhriyuu kacayo waxaa la isku darayaa markaa gacmihi kor loo qaado iyo allahu akbartoo sii socodka ah marka meelihii gacmaha kor loo qaadaya shan bay soo baxeen xidhashada rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo marka laba ragcadood uu dhameeyo salaadaha labada atixiyaadna weeye baabu listiwaai liljuluus cinda rafci min asajdatayn alistiwaa liljuluus fadhigan waa in si fiican loo fadhiistaa oo la toosaa cinda rafci marka laga tooso min min asajdatayn labada sujuudood fadhigii hore wuxuu ahaa dhowr fadhi baa jiro mid waxa weeyaan waa jalsa litashahud midna waa jalsa bayna sajdatayn midna waa jalsa lilistiraaxa waa jirsad cusub tani oo lagu soo kordhiyo halka macnaha jirta fadhiga ataxiyaadka iyo fadhiga udhexeeya labada sujoodood iyo fadhi ku xigaya ataxiyaadka hore marka lala yimaado aan ilaahday marka ragcadda hore la dhameeyo ta labaad loo kacayo ama ta saddexaad la dhameeyo ta afraad loo kacayo waa inaanu qofkii si toosa sujuudda uga kicine sii hakadaa isadan ragcaddii hore dhamaysay sujuuddii baad ka soo toostay labaad waxaad doonaysaa inaad ragcaddii labaad u kacdo marka waa inaad fadhigan yare la sheegi doono fadhiisataa qoobka laabaad waad ama faraha caaradoodaba iqcaagii isku taag la ogolaa ama iftiraashkii labadaa fadhi midkooda tawaruq ma leh eray bixintii hore aynu soo qaadanay marka waa inaanad toos uga kicin sujuudde in yar hakataa saanu qofkii cudurdaar lahayn alistiwa liljuluus fadhiga ayaa lagu yar toosi si toosan buu qofku u fadhiisan cinda rafci min alsajdatayn markuu labada sujuudood dhammeeyu ka kacayo ha yar fadhiista can abi qilaaba qaala wuxu uhi jaana abu sulaymaan malik bnu lxuwayris ilaa masjidina asxaabigaasi waxa uu noogu yimi masaajidka yagii aanu ku tukanayni faqaala wuxu uhi uriidu waxaan doonaya an uriyakum inaan idin tusiyo dad yahow kayfa ra'aytu sidii aan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yusalli nebi maxamed oo tukanaya sidii aan u arkay ma idin tusiyaa ayaan doonaya inaan idin tusiyo waa su-aal haadeedu iska macruufta qaala wuxuu ihi faqacada wuu fadhiistay fi rakcati luula salaatuna buu dabcan tukanaya faqacada wuu fadhiistay fi rakcati luula ragcaddii hore dabadeeda xiina rafaca markii uu kasoo kor yeelay ra'sahu madaxiisa markuu kasoo toosiyey min asajdati alaakhira sujuudda labaad laba sujuudood bay leedahay ragcadda hore sujuudda labaad marka uu dhammeeyey doonaya inuu ragcaddii labaad u kaco uu yar hakalay dhag adinkuu yaro laabay markaasuu fadhiistay fadhi markaa uu ku kala saarayo sujuudda dambe iyo sara jooga waa sunni aimada qaarkood waa diidaano way ka murmaaneen oo ibnuqayim baabaan u malaynay ha ragga ka doodaye laakiin jarsadaasi way suganta can malik bni xuwayris qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yusalli faidaa kaana nebigu markuu yahay fii witrin min salaati tiro isdhiman oo salaadiisa ah tiro isdhiman dee tee ah ragcad markuu tukaday waa tiro isdhiman tii saddexaad markuu dhameeyu ta afraad u kacaya waa tiro isdhiman witrigaa markuu marayo lam yanhad ma hinqanaynin xataa yastawiya jaalisa jeero uu ekaadu tooso isagoo fadhiya fadhi yaroo dhag intuu idhaahdo wax yaroo aada u kooban uu kala saarayo uun ayuu fadhiyayaa jalsatu listiraaxa ayaa la idhaha waa jalsada nefiska ee qofkii kasoo toosidan sujuuddii kasoo toosay intaanu kicin ha hakado arkaantii iyo afcaashii salaada waxaynu wadnaa afcaashii iyo aqwaashii iyo adkaartii salaada siduu nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam baabulictimaadi cala alardi cinda annuhuud meel walba waa lagu sheegaya waa qofkii tababar baa la siinaya coros buu ku jiraa waa qof la carbinayo oo lagu carbinayo cibaadadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la doonaya in la kaco qofkii markuu kacayo markuu soo foorarsanayo markuu kacayo muxuu yeelayaa hore waxaynu usoo marnay markuu qofku soo foorarsanayo sujuudda usoo foorarsanayo dee waynu soo marnay axaadiid jilbaha sheegaya iyo qaar gacmaha sheegaya waxaynu soo rajaxnay kuwa gacmaha sheegaya inuu gacmaha horraysiiyo jilbahana hadduu doonaha ku xigsiiyo markuu haddaba qofkii sii kacayo jalsatul istiraaxa maalan uu ka kacayo ama ataxiyaadkiiba ka kacayo ma gacmuhu cuskanayaa mise jilbuhu ku kacaya ila uu jiraa dadku hadday qofku fudud yahay markuu hinqanayo uu kari karaa inuu jilbaha ku kaco can abi qilaaba qaala wuxuu uhi kaana malik bnu lxuwayris asxaabigaasi wuxuu aha yaatiinaa intuu uu noo iman jiray fayaquulu wuxuu odhanaya alaa uxadiukum can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam war salaadii nabiga miyaanaan idinka warramay fa yusallii wuu tukanayaa fii hayri waqti salaa waqti aan salaadiba joogin salaadani waxa weeyaan sunno ilaahay loo tukanaya laakiin fiiha tacliim ummaddana waxba lagu baraya faidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kasoo toosiyo min asajdati ahaaniya sujuudda labaad oo fii awali rakca rukuucda hore ah istawaa qaacidan waxa uu fadhiisanayaa isagoo toosan toos buu fadhiisanaya uma qaama wuu istaagaya factamada cala alard dhulkuu cuskanaya eeg haddii uu jilbaha ku kaco dhulka muu cuskan dee ee tani waxa weeye gacmaha ayuu ku kacayaa markuu kacayo gacmuhu dhulka saasuu gacmaha u kacaya markaasuu toosaya ee isagoo sidaasunu fadhiyo dhag jilbaha kama ko maaragta oo labada waxay muran ka keenaan qiyaamu sahmika la yidhaahda iyo iyo xadiithu lcajiin oo isagana khilaaf badan ka dhacay xadiidul cajiim waxa weeye gacmaha inuu qofku laabo sidii qooshka marka uu cajiimayo oo kale qaar baa daciifin jiray laakiin waanu baabacooyinka dhigaabo baabu takbiiri linuhuub markuu qofku allahu akbar markuu sii kacayo allahu akbar buu leeyahy atakbiir allahu akbar buu odhanayo linuhuub kicitaanku sii kacayo can abi salamata ana abaa hurayrata kaana yusallii bihim asxaabtu nebi maxamed tukinayay ummaddu tukinayay asxaab iyo taabiciinba fa yukabiru allahu akbar buu odhanayaa kulamaa khafada warafaca sii foorarsiga iyo sii kicidaba faidan sarafa markuu salaada dhameeyana qaala wuxuu odhanaya abi hureyra ummadda isaga oo ku abaabulaya wallaahi baan ku dhaartay u dhaaranaya inii anugu la ashbahukum salaatan birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ka idinku eg baanahay xagga salaada rasuulka salaada rasuulka sidaan ugu egaysiiyey anaa idinku dhow marka macnaheed waxa way wuu ishubaa oo si fiican buu u xafidsan yahay can abi bakr bni cabdiraxmaan wa abi salamata bni cabdiraxmaan annahumaa labadaasi صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة كدبت كده فلما ركع كبر مركو سير ركوعي الله أكبر بو. فلما رفع رأسه مركو مدحي سكروا قادر ركوع لك التوصي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ووجب على قدر يالك ثم سجد الله أسي سجود يا وكبر الله أكبر بلاي ورفع رأسه وكبر سجودي ومدحي سكسوا قال الله أكبر بلاي uma kabara xiina qaama min arakca markuu ragcadda dhameeyu kacayana allahu akbar buu leeyahy uma qaala abi hureyra wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee inii anugu la aqrabukumka idinku dhowaanahay shabahan ekaysiin salaada la ekaysiye birasuulilahi loo ekaysiye tii salaada nabigama tukan karee taa isagaa dee tukadee taydu tiisaa waagti famaa zaalat haadihi salaatuhu حتى فارق الدنيا فنكي كورما يوحي فما ما زالت هذه تنمي كسولين سلاته سلاة أبي هريرة سيدان باهرين مبدلين حتى فارق الدنيا إلى الدنيا ذو كتغين باب كيف الجلوس للتشهد الأول التحيات كورسة لغفر سنة الكاسي سجود كل معك يا أرنيه مركا وحب العماء التحيات الجلوس للتشهد الأول التحيات كورسة لغفر سنة عن عبد الله بن وأي وشيء وعباد النبي قال وحنا ولا وحلو حل ده يسجد وحلو صلوا كما رأيتموني أصلي ساركتنا نوت كنا أوت كذا سأسكوا صحيح لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحا أفعاشي أقواشا وإمن كرا اختراعات لقوا السماية إلا العبادات والأصل فيها التوقيف التوقف توقيف وي وإن عبادة لقوا أغالها سيدي النبي markaasi aan saxiyo aqbal yeelan an cabdillaahi bni cumara anahu qaala cabdillaahi waxau ihi min ina min sunnati salaa salaada sunnaheeda waxaa ka mid a an nadjica an tudjica dheh inaad jiifiso qofkaagan tukinay tukanaya rijlaka alyusra lugtaada bidix jiifi wa tansib alyumna tamirigna taag marka aada ataxiyaadsanayso wey sunnaha nebiga wey macnaha sunno kale ma jiro adiga garanayo lugta bidixna waad yara jiifin tamidigna qofku wuu yaro taagi waa haddii farahiisa iyo dee gomadiisa hoose aanu ka bukin qofku haddii laakiin uu ka buko oo damqanayo oo sida dadka da-da ah ama naafada ah oo kale xanuun ay ku keenaysa iska lifi maayo wax kastoo intuu damqasho kugu keeno khushuucda kaa luminaya waa la iska dayin waayo lubu salaa qiimaha salaada iyo faa'iidadeeda waa khushuucda marka haddii qofka siyaabahan uu samaynayo falal iyo sunno mid kasta aade khushuuc la-aan ay ku keenayso wuu iska daynayaa sida u nafisan buu samaynaya baabulistiqbaal baabu listiqbaali waa iyadoo loo jeediyo biadraafi asaabici alqadam faraha cagta alqiblata baa loo jeedinaya cinda alqucuud litashahud marka ataxiyaadka loo fadhiyo faraha cagta waxaa loo jeedinayaa qiblada dee cagtu waa tii taagnayd moogta tii faraheeda la dhigee midigta waxaa loo jeedinayaa kolka ay laabmaane sidaa qofku dhulka ugu cadaadiyo xagga qiblada u jeedsanaya oo midixdiina waa tii laqoobkeeda hoose la laabay midigtiina waa tii la taagay marka la taago baqaya buri maysidoo xagga madowga dhigi mayside xagga cad marka la dhigo qiblada u jeedsanaya can cabdillaahi bni cumara qaala wuxuu uhi min sunnati salaa asxaabigu min asunati hadduu dhaa waa xadiid marfuuc buu la xukunyay isagoo qaala rasuul lahi o kale wey salaada sunnaheeda waxaa ka mid a an tansiba alqadama alyumna lugta midig inaad taagto eeg qadam waa qoobka hoose sidaad u taagaysaana de waa in baabacadii dib loo jeediyo faraha la dhigo waistiqbaaluhu iyo iyada oo loo jeediyo qadamka biasaabiciha faraheeda alqibla loo jeediyo faraha qoobka hoose qibladaa loo jeedinaya waljuluus cala alyusra ta bidixna waa lagu fadhiisanaya tanna faraheedaa la dhigo qibladaa loo jeediyo tan bidixna waa lagu fadhiista xaaladdu markay caadi tahay waa caynka waa fadhigii hore wey fadhigii hore iyo kii laba isjudood udhexeeya kii istiraaxada iyo wey amaa ka u dambeeya yustacmal fiiha tawaruk bisigtaa la dhigaya baabu mawdic alyadayni cinda aljuluusi litashahud macnaa idnaab aada u badan buu sheekhan ku sameeyey nasaa-i baabka salaada siiba iyo cibaadaadka aad buu wixii xadiid ku soo arooray dhinacyo fara badan buu iska taagay mid walba uu ku dheeraaday baabu mawdic alyadayn waa labadii gacmood oo la dhigayo halka la dhigayo cinda aljuluusi marka loo fadhiyo litashahud alawal ataxiyaadka hore ka dambena waa la sheegay oo lamid un ataxiyaadka marka loo fadhiyo gacmihii halkaa dhigaysa qofku siyaabo badan buu yeeli karaa laabtuu ku qabsan karaa bowdihuu saari karaa wuu is-ag dhigi karaa kor buu u taagi karaa ama madaxuu saari karaa dee haddaan la jahaynin qofkii ikhtiyaaro badan buu yeelan karaa marka sidee la yeelayaa gacmihii xadiidkaa ka jawaabi can waa'il ibni xujrin qaala ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam asxaabi wuxuu hi nabigaanu imi faraytu waxaan arkay yarfacu yadayhi idaftataxa salaata gacmuhu kor u taagaya markuu salaada xidhanayo xataa yuxaadiya mankibayhi taa hore inuu soo marnay waidaa araada an yarkaca waidaa jalasa fi rakcatayn labada ragcadood marka uu fadhiisto markuu labada ragcadood u fadhiistana waa taxiyaadki taxiyaadka markuu waidaa jalasa markuu fadhiisto fi rakcatayni bacda rakcatayn laba ragcadood uu dhammeeyu fadhiisto adjac wuxuu jiifinayaa alyusra qoobka ama lugta gomada bidix wanasaba alyumna ta midigtana wuu taagaya farahu u dhigaya wa wadaca wuxuu saarayaa yadahu lyumna gacantiisa midig waa cala alcashi calaa fakhidihi lyumna bowdadiisa midig wa nasaba waxa uu taagayaa usbucahu fartiisaana liducaa murdisada u ducada daraaddeed buu taagaya kuwa kale uu laabaya wa wadaca wuxuu dhigayaa yadahu lyusra gacantiisa bidixna calaa fakhidihi lyumna bawda calaa fakidi lyusra bawdada bidix marka saas weeyaanoo jilibkana waa lagu dhawaynayaa labada baabacana bawdiha la saarayaa ta bidixda way iska kala baxsanaanaysaa tan midigna marka ataxiyaadka labada ataxiyaad weeyaane waxaa la laabayaa farahoo dhan marka laga reebo murdisada musabixada taa la idhaahdo sababta loo taagayana liducaa wey ilaahay baa lagu barayaa ducaduna ducaau hanaa iyabay noqotaa ducaaulmas'ala ducaa waxaa jirto ammaanoo wixii tawxiidka la xidhiidhoo dhammi waa iska ducaa ammaan ilaahay lagu ammaanayo marka qofkii kelinimada ilaahay buu ku ishaaraya marka waa arrin la xidhiidha un xagga tawxiidka iyo ammaanta ilaahay iyo xaqiisaoo la siiyo qaala wuxuu ihi uma ataytuhum waanu imi dadkii baanu imi min qaabili sanna dambe fa ra'aytuhum waxaan arkay yarfacuuna aydiyahum iyaga oo gacmahooda kor u qaadaya fil baranisi baranis waa gacmaha wixii ugu jira ee ama goloofiskii ama bahashan had iyo jeer marka dhaxanta waxaan laga gashado iyaga oo gacmihii kor u qaadayaan arkay buu oo dee kor u yeelo halkii saaraynini dadkii aan sidii wax ugu sheegay isbedel ku dhacay uma ataytum min qaabili sana dambaan u imid dadkii aan saa ugu sheegay fa ra'aytum yarfacuuna aydiyahum gacmahooday bay kor u qaadayaan fi lbaranis wixii ay ku gashanaayeen gacmaha halkeedii maydhigine korbay uqaaday baabu mawdic albasari fi tashahud ataxiyaadka marka lagu jiro xaggee ishii qaba gacantii meel baa loo sameeyey ishana xaggee loo samaynaya ishii ma korbaynu eegnaa gidaarkaynu eegnaa ma halka sujuuddaa la eegayaa miyuu iskuba qabanayaa qofku ma bowdihuu eegayaa intaasiba yaxtamil waa suuragal laakiin halka la eegaya waa lagu sheegi can cabdillaahi bni cumar anahu ra'aa wuxuu cabdilaahi arkay rajula nin yuxariku lxasaa qururux buu dhaqdhaqaajinayaa biyadihi gacantiisa wa huwa fi salaa isagoo salaada ku jira nin salaada ku jiro qururuxa masmasaxaya quruurux agaasimayuu arkay oo ururinaya baanu tukanaya halkaasay kaga dhigtay ninba meel buu tusaaye quruuruxuu yaro ururinayay ma wejiguu ka ururinaya hortiisuu dhaqdhaqaa saa u dhaqaajinaya falama insarafa markuu cabdilaahi salaadii ka baxuu ninkii wacyigeliyo qaala wuxuu ihi lahu cabdullaahi qaala cabdullaahi lahu cabdillaahi baa ninkii ku yidhi laa tuxarik alxasaa wa anta fi salaa war quruurux haddee ha taataabanayn adiga oo salaadii ilaahay ku jira maxaad quruurux ka wadoodaa quruuruxan hortaada maxaad ka wadoodaa fa ina dalika min ashayaan shaydaankae arrintani ka timi wuu ku jeedinaya haddaad iminka wax raacayso lagu jeediyo wixii kaa lume de hadduu salaaddii kaa jeediyo salaaddii kaa lunta walaakin isnac waxaad samaysaa kamaa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yasnac siduu nebi maxamed samaynayey salaada ku samee qaala wuxu uhi wakayfa kaana yasnac siduu nebigu samayn jiray annagaaba doonayna wey qaala wuxuu ihi fawadaca cabdu fawadaca wuxuu dhigay cabdilaahi yadahu lyumna gacantiisa midig waa baabacadii calaa fakhirihi alyumna boodada midig buu saaray o tii kalena dabcan bidixdaa la saaraya soo aragnay wa ashaara wuxuu fiiqay uu fidiyey biusbuucihi fartiisuu fidiyey allatii fartaasoo talil ibhaama suulka ku xigta fi lqiblati xaggaa qiblada u jeediyey cabdilaahina wuxuu ahaa ragga ugu adag ee ku dayda nabiga calayhi salaatu wasalaam kudayashada nabiga ragga ugu adag bu aha safarka halkuu nabigu degay buu degi jiray halkuu u kaadi tegay buu kaadi tegi jiray siduu sameynay xajka siduu nebigu sameeyey iyo markuu safar ku jiraba halkaasuu ka gaadhay min ashaddi saxaaba itibaacan buu ahaa marka fartaa aynuu naqaano murdisada berigii hore sabaabaa la odhan jiray magacii waa laga bedelo sabaabada waa tii kala tirisada marka la isku caayi laakiin musabixa loo bixiya way tasbiixsataa markaa taa aynu murdisada nidhaana suulka ku xigta ayuu fiiqaya xaggaa qiblaba u fiiqaya halkan dhaqaajin muu sheegin waramaa bibasarihi indhihiisana wuxuu ku eegayaa ilayhaa iyada aw naxwahaa ama xaggeedunbu saa u eegaya waa cabdilaahi cabdilaahi baa intaa sameeyey uma qaala cabdilaahi wuxuu yidhi haakadaa sidaasaan ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed arkay yasnacu isagoo samaynaya gacantiibu labadii gacmood saasuu jilbaha agtooda u saaray bowdyaha tan midigta intii kale wuu laabay fartana wuu fidiyey ma dhaqdhaqaajinin qibladuu ku fiiqay kadibna iyadu eegaya intuu ataxiyaadsanayo waa markaa fuqahadu kolkay tan sharxayaan waxay idhahdaan waxaa halkaa laga fahmayaa tawxiidka ilaahay baa lagu muujinayaa qowlka iyo qalbiga iyo ficilka qalbigii baad ka aaminsan tahay qowlkiina ashhadu an laa ilaaha ila allah ayaad leeday ishiina waxaad ku eegaysaa farta marka waxa isku dhacaya qalbigii iyo qowlkii iyo ficilkii ayaa tawxiidkii ilahay intaba ku xaqiijisay marka halkaa iyagu waxay idhaahdaan cinda qawlihi farta wuxuu fidinayaa cinda qawlihi ila allah ayuu fidinayaa bay idhaaheen laakiin halkan xadiidka kuma sugnaa in waktigaa lala eeganayo ee cabdilaahi sideedaba markii uu ataxiyaadka u fadhiistay buu bilaabay inuu farta fidiyo ee ila allahu in lagu beegaya halka kama muuqato marka waxaynu halkaa inooga soo baxay gacmihii haddii meel la dhigo loo sameeyey ishiina meel la dhigaadaa loo samaynayaa markaad taagan tahay ina halka sujuudda adeegaysa markaad fadhidana farta adeegaysa baablishaarati bilusbuci fi tashahud lawal waa fartii oo la fiiqa ataxiyaadka hore can cabdillaahi bni zubayr qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ahaa idaa jalasa markuu fadhiisto fi itintayni laba ragcadood markuu dhammeeyo aw aw fi larbac ama afar dhammeeyo yadacu yadayhi gacmihiisa wuxuu dhigaya calaa rukbatayhi labadiisa jilib riwaayadaasina taasay kordhitay riwaayadii hore waxay ahayd bawdyaha tanina jilbaha macnaa waxa weeyaan farihiiyo jilbaha la gaadhsiiyo qaybtooda dambe dabcan waxay qabsanaysaa bawdyaha qaybta horena jilbaha ay gaadhaysa uma ashaara biusbuucih waxa uu fiiqay fartiisa usbacaasina dee farahoo dham waa wada usbuce mid gaara inay tahay oo taa suulka ku xigtae gacanta bidigayta ayuu xadiidka hore inoo soo sheego way iswada fasirayaan ile qofku hadduun qaydkaasi jirin fartuu doonaabuu taagi kari lahaaye marka axaadiistu waxay u badan yihin fidinta ta sheegaysa kaana yuxarikuha yadcuu biha wuu dhaqdhaqaajin jiray isagoo ku ducaysanayana way soo aroortay kayfa tashahud lwal halkaa waxa laga bilaabay haddana ataxiyaadka afar iyo labaatan asxaabi baa markaa wariyay xadiidka ataxiyaadka nabiga caleyhi salaatu wasalaam walahu siyaq siiqooyin kala duwan buu leeyahy riwaayooyinka qaarkood may ansixin qaarkood darajatul xasan bay taagan yihiin sheekhu markaa wuxuu soo qaatay riwaayooyinkii ugu saxiixsanaa buu soo qaatay saddexda asxaabi markaa ugu badanna waa ka soo qaatay laga wariyo waa siiqada ama ta ugu saxiixsan oo cabdilaahi ibnu mascuud uu warinayo iyo siiqada markaa abi muusa alashcari ay warinayaan ibnu cabaas tan madhabku shaaficiya ku sugan waa ta u dambaysa halkeenan maaragtay uu warinaya ibnu cabaas madhabulxanaabila oo kale waxay qaateen tan ibnu mascuud sidaa daraaddeed baad arkaysa manhajka ardayda iskuullada loogu dhigo luqa alcarabiya tan ay markaa akhriyaanoo loo dhigaa waayo madhabulxanaabila baa kan qaatay ibnu mascuud madhabshaaficiyana waxay qaateen ataxiyaadka uu warinayo ibnu cabaas farqi yar baa udhexeeya farqiga saddex meelood buu noqdaa atixiyaadyada marka la eego mid waxa wey kelmadaa u horeeya oo inta kale waxay ka midaysan yihiin saddex eray ataxiyaat wasalawaat waayibaat laakiin riwaayada shaaficiyadu ay qaadatay ibnu cabaas waxay dheertahay almubaarakaat ereygaa mubaarakaat bay dheer tahay waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin assalaamu calayka iyo salaamun calayk assalaamu calayna salaamun calayna waxay kale ku kala duwan yihiin tawxiidka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan cabduhu warasuuluh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah waa riwaayada ibnu cabaas saddexdaa meelood ayay ku kala duwayna midina tahay awalka midina tahay dhexda midina tahay aakhirka inta kale way ka midaysan yihiin qolaba waxbay ku doorteen riwaayadan ibnu mascuud aimada qaadatay waxay ku doorteen ay leeyihiin waxa ay leedahay laba faa'iido ta u horeysa waxa weye bukhaari iyo muslim baa wariyayoo aclaa maraatib saxiix darajadii u sarraysay xagga saxiixa ayay ka taagan tahay ta labaad ay leedahay waxa weye xuruufulcadaf baa jira oo sida aynu arki doono altaxiyaatu lilah waasalawaatu waalayibaat wowgaasaa jira marka macnaheedu waxa weeyaan walcadfu yaqtadii altamaahula wataqaayub cadafkuna wuxuu keenaa waxna inay ka midaysan yihiin labada la isku xidhay waxna ay ku kala duwan yihiin marka taxiyaadku waa gaar salawaadkuna waa gaar dayibaadkuna waa gaar mar hadday kala gaargaar yihiin faa'iidadooday leeyihiin oo cadafkaa macnaha bixinaya labada shay la isku cadfay labada isku mida ma noqdaan laakiin marka wowga laga daayo sife iyo mawsuufuun bay isu noqonayaan altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu aldayibaatu waa sifooyin ataxiyaatu ay leeyihiin un inta ka dambaysa oo shay iyo sifooyinkii ayuunbay markaana noqonayaanoo dee dhinaca waa ka midaysan yihin labada arrimood bay ku qaateen shaaficiyadoo kale waxa ay leeyihiin ha laga saxeixsanaado riwaayada imaam muslim warinayo dee muttafaqu caleyhi maaha laakina fiiha ziyaada iyaduna ziyaaday leedahay oo ereygaa ah almubaarakaatu oo siiqooyinka kale oo dhan aan ku jirin taa ku jira ayaan ku doortay buu sheekhuna leeyahay waxaa la isla waafaqsan yahay siiqo kasta oo ka sugan rasuulku sala allahu caleyhi wasalam haba kala saxiixsanaadeena mar hadduu xadiid saxiixa atixiyaadku ku sugmay in lagu akriyi karay ku ansaxaysa salaada kuwa daciifkumaa lagu akriyayn saasaa markaa loogu wada camal fali karaya axaadiistii nebiga ka sugan caleyhi salaatu wasalaam baab baab kayfa tashahud lwal ataxiyaadka hore waa sidee ka dambena waa lamidun wuxuu la dheerayay ducada iminka laakiin dee kii hore aan ducadii dheerayn lahayn baa la sheegi can cabdilaahi haddii la idlaaqa cabdilaahi waa bnu mascuud qaala wuxuu uhi callamanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuuna baray an naquula inaanu idhaahno xiina jalasnaa markaanu fadhiisano fi rakcatayn laba ragcadood kolkaanu dhammayno wuxuuna baray inaanu akhrino ataxiyaadkan soo socda innagana sidaasay habboon tahay inaynu baranno dadka ehelkii iyo asxaabtana aynu barno oo ataxiyaadku dadka in badan baa laga yaabaa inaanay sixin waa ina saxdaa waayo arkaantii qawliga ahayd arkaantii laga maarmaankahay salaadii qawliga ahayd ataxiyaadkii faatixadii salligii nebiga tasliimtii takbiirtii hore arkaantaa waa in qofku talqiin ku qaataayo sida ugu fiican qof mujawid ahoo yaqaano kayf kelmadaha sida loogu dhawaaqo waa inuu laqimaa marka nebi maxamed baa sida qur-aanka noo barayay ataxiyaadka buu kuleeyahy adigu marka xaggaad maraysaa inaad barato waa istaahim ataxiyaatu lilahi wsalawaatu waalayibaat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مر بين معنينا إن تضمنا والله قصم التحيات لله سلام إلهي ما إسكاله سلام iyo nabadgelyo laga nabadgala ceeb iyo nuqsaan alla iska leh wasalawaat naxariis oo dhan isagaa iska leh haddii naxariis la doonayo ilaahay baa loo doontaa wasalawaat salaaduu iska leeyahy salaado salaad haddii la tukanayo isagaa loo tukadaa salaadan atixiyaadka lagu akriyayo salaadahan isagaa iska leh waayibaat wanaagyaal oo dhan xalla waxa wanaagi xaggiisu ka yimaadaa ilayhi yascadu lkalimu ayib waalcamalu saalixu yarfacu wixii ayibi xaggiisu ka yimaadaa wixii ayibana ayaabaanu aqbalaa waxa uu nabiguna leeyahy calayhi salaatu wasalaam in allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban waa ayib ilaahay waxaan ayib ahayna ma aqbalo waayibaat wixii wanaagsan oo dhan buu leeyahy assalaamu calayka ayuha nabiy nabadgelya dushaada ha ahaato nebiganow ayuha nabiy nebiganow si toosa salaada dhexdeeda aadamaha loola hadli karaa xayan wa mayitan waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam cid aan nebiga ahayn haddii lala hadlo si toosa way buraysa waraxmatullaahi wabarakaatu naxariista ilaahay iyo barakooyinkiisu nebi maxamedow dushaada ha ahaato intaasaynu ugu abaalgudnay maadaamuu anficii ugu weynaa iyo islaam inoo keenay assalaamu calayna nabadgelya dushayada ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin iyo addoomaha ilaahay wanaagsan hadday yihiin bani aadamka hadday yihiin malaa'igta hadday yihiin jinka xalla wixii awliyada ilaahay wanaagsan nabadgelya dushooda ha ahaato ashhadu waxaan aaminsanahoon ummaddana u sheegaya an laa ilaaha ilaa laa macbuuda bixaqin fi lwujuud caalamkan aynu joogno inaanu jirin mid xaq lagu caabudaa qaar baadil lagu caabudaa way jiraane ila allahu ilaahay mooyaane waashhadu waxaan qirayaa aaminsanahay caddaynayaan dadkana u sheegayaa anna muxameda nabiga magaciisa la idhaahdo cabduhu rabbigii ilaahay addoonkiisu inuu yahay wa rasuuluhu inuu yahay waa ilaah maahe waa addoon ummaddana waxbuu dheeriyo waa rasuul waa addoon aan caadi ahayna dheeraad leh oo risaalo leh oo fariinside ah sidaasibaa markaa uu noqday marka lasoo koobo ijmaalan ataxiyaadka iyo tawxiidka macnihiisu inta dambana ereyadun baynu akhriy insha allah wallahu aclam